booliska dalkani ayaa maxkamada ku taala dalka ku amartay inay soo maxkamada horkeenaan eedeysanayaal warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey wariyahaya yunis deeqow
maxkamadda sare ee dalka ayaa amar ku bixisay in ciidamada booliiska ee ka howlgala maamul goboleedka laikipia ay muddo labaatan iyo afar saacadood gudahooda maxkamad ku horgeeyaan eedeysanayaal la xiray toddobaadkii hore oo lala xiriirinayay dilkii mister tritson vuspey oo ahaa muwaadin haysta dhalashada kenya iyo tan britain garsoore veronica uchanda ayaa amar ku bixisay in mister josephat ngethe iyo mareeri titukuur maxkamadda ay ka soo hormuuqdaan waxayna maxkamaddu daaqadda ka tuurtay codsi ka soo baxay dacwad oogayaasha oo ahaa in muddo laba toddobaad oo dheeraada eedaysanayaashay booliiska gacanta ku sii hayaan si loo soo dhammaystiro baaritaannada la wado labadaa nin ee la xiray ayaa talaadadii lasoo dhaafay la qabtay iyagoo ku sugan xarunta ganacsiga ee loo yaqaano olmoraan oo ku taalla kawntiga laikibiya kadib markii ciidamada booliiska ay tan iyo bishii lasoo dhaafay ku raad joogeen waxaa lagu eedeeyey inay shantii bishii maarso ay dileen mister vospey isagoo jooga beeru si gaara u lahaa oo deegaankaasi ku taallay